إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ولا ليال سلام الله عليكم ورحمته وبركاته majliskan iyo fadhigan waxa aynu kelmado ka odhanaynaa in sha allahu tacaala ilaahay dhammaanteen uu inagu anfaco mowduuc aada u ballaadhan anwaac iyo aqsaam badanna leh oo aan rabo inaan ashyaa kooban ka tilmaamo ka amhila ahaan mowduucaas waxaynu u bixinnay min maxaasin alakhlaaq akhlaaqda teeda wanaagsan iyo maxaasinta iyo wanaagyada ay leedahay wax ka mid ah mowduucuna ama majliska cumuuman waxaynu u caqidnay si aynu ugu intifaacno khusuusanna waxaa loo caqiday dumarka ama akhawaadka mustamicaadka akhlaaqda wanaagsani islaamka mansilo weyn ayay ka taagan tahay walihaada ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha cadiimkee waaweyne uu ku ammaanay waxaa ka mid ah akhlaaq wanaag waxa uu ilaahay jala wacalaa yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim waxa aad ku sugan tahay akhlaaq aada u wanaagsan ayaad ku sugan tahay uu nabiga ilaahay casa wajalla ku yidhi caaisha radia allahu tacaala canha sida saxiixa ku taalla markii la weydiiyey lagu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam bal akhlaaqdiisii ka waran waxa ay ku jawaabtay kaana khuluquhu lqur'aan nebiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisu waxa ay ahayd qur'aan bay ahayd cibaaro kale haddaan ku cabiro qur'aan qur'aanka oo la turjumay oo lugeynaya ayuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisu qur-aanka ayay ahayd isaguu ku dhaqmi jiray awaamirtiisa ayuu fartoomi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka tegi jiray wixii kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam mamnuuc ku ah ama ha noqdaan akhlaaq muuqata oo ay dadku arkayaan iyo dhaqan ama mid baatina oo qarsoon ha ahaato akhlaaqduna labada qayboodba way u qaybsantaa akhlaaqda wanaagsani waxay culimmadu dhahen waxay leedahay wax khariisiyahoo qofka ku beeran oo fitriya oo uu qofku ku dhasho oo ilaahay hibo u siiyo iyo wax uu kasbado oo wax weeyaan uu haddii uu ku dadaalo hantii karo nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabi saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalam ka mid a ashaj bni qays waxa uu nebigu ku yidhi ina fiika la khaslatayni yuxibuhum allahu warasuuluh waxaa ilaahay jala wacalaa uu kugu abuuray laba khasladood oo ilaah iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin markaasaa waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay in labada nooc ee akhlaaqda ka mid ah waynu sheegi doonaaye in ilaahay jala wacalaa mawhibo fitriya uu siiyey oo uu ku dhashay waxaanay culimmadu dhahaan qof walba waxaa jira akhlaaqda wax ilaahay jala wacalaa uu ka siiyey oo nebigu wuxuu in allaha qasama akhlaaqakum kama qasama arsaaqakum xadiiska duruqdiisa qaarkood culimmadu isku quweeyaan ilaahay casa wajalla waxa uu qeybiyey akhlaaqdiinna sida uu u qeybiyey arsaaqdiinna akhlaaqda waxaa laydinku qeybiyey sida arsaaqda laydinku qeybiyey ow nebiga aleyh isalaatu wasalaam waxaa ka mid ah akhlaaqda wax muktasab ah oo uu qofku kasbado oo hadduu ku dadaalo uu waxa weeyaan ku guulaysanayo hantinayo nebigu muxuu yihi inama alcilmu bitacallumi walxilmu bieesh bitaxallum xilmi waxaa lagu keenaa buu nebigu calayhi isalaatu wasalaam iyo dulqaaddayna dulqaadnimada isbarto ninkii nebigu u yimi sala allahu calayh wasalam ee kuuhi yaa rasuul allah awsinii nebigu wuxuu ku yidhi laa taqdab ha cadhoonin amlik qadabak waxaad hantidaa cadhadaada walaalayaal akhlaaqda wanaagsan islaamka boos weyn bay ka taagan tahay rasuulkeenna sala allahu calayh wasalam waxaa ka sugan sida imaamu axmed iyo nasaa-i iyo keyrkoodba wariyeen waxaa ka sugan inuu nebigu yihi sala allahu calayh wasalam min xadiidi caaisha radia allahu canha ina arajula la yudriku bixusni اlkhuluqi darajata asaa'imi alqaa'im waxa uu qofku ku gaadhaa ninku waxa uu ku gaadhaa akhlaaqda wanaagsan darajaad caaliya oo ilaahay agtiisa ku sarreeya iyo maqaamo sare oo sharaf weyn ayuu ku helaa oo ku gaadhaa oo ajar weyn ayuu ku gurubsadaa nebigu wuxuu dhi wuxuu ku gaadhayaa akhlaaq wanaagga darajata saa'imi alqaa'im mid taaganoo habeen oo dhan ilaahay caabudaya oo sooman darajadii ayuu ku gaadha mid qaa'ima mid saa'ima oo maalin oo dhan sooman darajadii ayuu ku gaadhaa ilaahay agtiisa uu ka helayo ayaa akhlaaq wanaagga lagu gaadhaa buu nebigu calayhi isalaatu wasalaam macnaheedu waxa weeye qofka ilaahay akhlaaq wanaagsan uu siiyo ee akhlaaqdii wanaagsanayd ku dadaala ee naftiisa ku tarbiyeeya ee kula dagaalama ee isbaree tacawuda ee caado ka dhigta qofkaasi waxa uu ajar wuxuu helayaa ajar la mida ajarka uu helayo habeen oo dhan qof ilaahay u taagnaay oo caabudayey maalin oo dhanna afxidhnaayoo soomanaayoo waxa weeyaan shahawaadkii ka soomay ya waa wax cadiim ah oo aada iyo aada u weyn sidaa darteed baa sharciga waxaa ku soo aroortay qof marka la qiimeynayo yacnii mansilada iyo booska ay akhlaaqdu ku leeday islaamka muujin la muujinayo ayaa sharciga waxaa ku soo arooray in qofkii akhlaaqda wanaagsanaa marka qof la qiimeynayo oo miisaanka la saaraya iyo meegga in qofka waxa lagu qiimeeyo kow ay ka noqoto ama ay waxyaabaha ugu awlaysan noqoto akhlaaqda wanaagsan iyo diintu rasuulku sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi ida jaakum man tardawna eesh ida jaakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuu ilaa tafcaluu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid fii riwaaya wa fasaadun kabiir saan malaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay haddii uu inan idinka soo geed fadhiisto nin ragi waxaa u eegtaan oo ku qiimaysaan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi ya laba shay labadaa shay waa maxay waa diintiisa iyo dhaqankiisa akhlaaqdiisa oo inuu qofkaasi qof muslima noqdo diintii islaamkana daahiran haysta wax naaqidoo islaamkii buriye aanu la iman taa macnaheedu waxa weeye qof gaal ah dee inantii hasiinina nin gaal ah waana ta qur-aan ku soo aroortay walaa tunkixu lmushrikaati xataa yuminna walaa amatun mu'minatun khayru min mushrikatin walow acjabatkum walaa tunkixu lmushrikiina xataa yuuminuu walacabdu muuminu khayru min mushrikin walow acjabakum ilah wuxuu ihi dumarkii muslimaadkaayo ha guursanina raggii weli awliyada u ahaayow ha u guurinina dumarkii rag gaala ah oo mushrikiinah ilaahay wuxuu ihi walaa cabdun addoon nin ragoo addoon ah oo aan xorba ahayn oo muuminun muumina ayaa khayru min mushrikin walow acjabakum mushrik isagaa dhaamo buu ilaahay yihi haddaad si kala garan weydo gabadhii muslimadda ay isu taagtay inay addoon guursato iyo inay gaal guursato gaal inay guursataa ma bannaana asbaabaha ay culimmadu tilmaameene ilaahay xukunka uu sharciyiye loo xarimay in gabadh muslimadii nin gaalo guursato akhlaaqdeedii iyo diinteediiba wuu ku duulayaa akhlaaqdana inta xunba uu de ka barayaa diinteedii iyo islaamkaay haysatayna wuu ku duulayaa ida jaakum man tardawna diinahu wa khuluqahu buu nabigu alayh isalaatu wasalaam iyo akhlaaqdiisa waxaa laga yaaba qofku inuu qof muslima yahay cibaadaadka dadka u muuqda ee daahirka ah iyo iltisaamka guud uu ku toosan yahay laakiin akhlaaqdiisa aanay fiicnayn oo dabeecaddiisu ka gan tahay oo uu bakhiil yahay dhabcaal gacangoodaya uu yahoon waxba ka bixin yaa aanu shilin ka dhicin uu yahay waxaa laga yaabaa inuu yahay mid badiiu lisaani af xun oo markuu afka kala qaado dadku dhagaa qabsadaan ya waar haynagaga hadlin naga daayo ha ka hadlin waxaa laga yaabaa inay inuu inuu inuu yahay dadka haddii ay dadka gashi ka galo ama wax ay dadka isaga iyo dadka wax xuquuqi dhex marto ninay gacantu ka horeyso oo qambalaf markaba ya cidduu arko dabka saaraya oo hal riyaal aan ka tanaasuleynin hal riyaal aan ka tanaasuleynin sidaa awgeed baa nebigu wuxuu ihi man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu buu nebigu alayh isalatu wasalaam u guuriya ninkii ragga ahaayee gabadh uu guursado raadinayeyna isna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi fadfar bidaati diini taribat yadaaka gabadha akhlaaqda wanaagsan leh iyo diinta iyo dhaqanka fiican leh taa ku dadaal saasuu ku uhi nabigu calayhi isalaatu wasalaam waxay ku tusinaysaa booska ay akhlaaqda fiicani islaamnimada ka taagan tahay ayay ku tusinaysaa walihaadaa saxaabadii rasuulku markay nebiga sifeynayeen maxay yidhahdeen lam yakun innabiyu sala allahu calayh wasalama faaxishan walaa mutafaxishan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mid afxun oo hadalka kiisa la dhibsado ku hadla muu ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam ya dadka qaar soo madarag marka ay meelaha yimaadaan ama uu majlis lagu garnaqsanayo yimaado odayaashu waxay kolen in hebela keenina sabab tahay waa la kala guuraya hadduu afka kala qaado ya heshiis baynu doonaynay meesha heshiis ka dhalan maayo niman baan arkay maalin rabo inay qolo la garnaqsadaan markaasaa ninka mida wuxuu leeyahay waryaadhe ree hebel haynoo geynin inagoon hebel wadanin hebel hebel nin baa shahaamada gooyo oo aan baqanin oo hadalkuudhaha lagu kala lagu kala guuro oo hadalka kiisa qadhaar xabadiba xabaday ka qadhaar tahay isaga ay la macaan tahay nin noocaasaaneeloo doon nebigu wuxuu i dadka dadka ugu shar badan waxaa ka mid a ninka ay dadku iska ilaaliyaan ee ay iska dhowraan itiqaa'a sharihi buu nabigu calayhi isalaatu wasalaam iyagoo sharkiisa ka baqaya waar haynagaga hadlina haynaga aamusnaada naga daaya siiya wuxuu doonayo marka walaalayaal akhlaaqdu waa shay cadiim ah khalqiga ilaahayna waxa ugu akhlaaq wanaagsanaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahayna wuxuuna faray inaynu isaga kaga dayanno akhlaaq wanaagga waxaana axaadiista ku soo aroortay nebigu inuu yihi buciftu liutamima makaarim alakhlaaq marka mansilada akhlaaqda wanaagsan islaamka ay ku leedahay waa mansilatun cadiimatun jaliilatun jiddan akhlaaqda wanaagsanee sharciga nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey kullu khuluqin xasan ilaahay waa ku baaqay oo waa ina faray waanu inagu booriyey ajar weynna waa laga tartiibiyey kullu khuluqin sayi'in akhlaaq kasta oo xun oo qofku waxa weeyaan ilaahayna ka fogeynaysa khalqigiisana ka fogeynaysa muslimiintana kala kaxaynaysana ilaahay waa inoo diiday si awgeed dadkii diinta nabiga calayhi salaatu wasalaam raacay ee siday ahayd u qabsaday waxa ay ka dheefeen inay inay buldaanta qaarkood ay gacantooda soo gasho oo umam dhani soo islaamaan oo umam dhani oo buldaan dhani islaamku galo iyadoon hal seefna loo qaadin rasaasna lagu ridin famaa awjaftum calayhi min khaylin walaa rikaabin iyadoo oon tigniko iyo afantari midna loo adeegsanin inay islaamaan waddanka dhan indunuusiya la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa akhlaaqdii wanaagsanayd ee dadyo tujaarah oo muslimiinah oo tegay oo ay arkeen ayay ku islaameen dhammaantood samaaxadii islaamku uu faray baa lagula dhaqmay beecii iyo shiraagii bay arkeen sida loo kala qaadanayo ammaanay arkeen iyo wafaa iyo oofin akhlaaqdaasi saddex miaal baan ka sheegayaa galabta miaalka koobaad waxa weeyaan akhlaaqda wanaagsan ee qiimaha badan ee sharcigu ku baaqay waxaa ka mid ah cafwiga cafwigu waxa weeye qof aflagaado kuu geystay ama hagardaamo kugu sameeyey ama dhib adduunyadaada iyo maxaa dhahayay hantidaada iyo naftaada iyo ehelkaaga gaadhay kugu sameeyey oo ku dhibay dulmanna kuugu sameeyey iyo taa xadgudub uu xadgudbayo awgeed oo intaad u haad heshay oo aad gacanta ku dhigtay oo gacanta kuu soo galay maalin aad ka aargoosan karto oo intii uu kugu sameeyey iyo labinlaabkeedba aad ku samayn karto inaad iska cafido culimmadu waxay dhan xataa haddii aanu gacantaada soo gelin oo aanay kuu suurto gelin inaad ka aargoosataa haddii aad iska cafido cafigay ka mid tahay laakiin waxa cafiga mansiladiisa cadiimka ee ugu weyne ay tahay ciddii xumaan kugu samaysay ee dhib kuu geysatay ee hagardaamo iyo dulmi kugu samaysay inaad waxa weeyaan intaad awood u hesho aad kaga aargoosan karto dabadeedna aad cafido walihaada culimadu waxay lhen alcafwu cinda almaqdira waa shayun cadiim ilahay wuxuu yidhi wasaaricuu ilى makfirati min rabbikum wajanati carduha asamaawaat wاlardu uciddat lilmuttaqiin uciddat lilmuttaqiin aladiina yunfiquuna fi الsaraaءi wاldaraaءi wاlkaadimiina algayda wاlcaafiina can الnaas wallahu yuxib اlmuxsiniin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين إلى وحو ليه waxaad u baratantaan oo u kala dheeraysaan janno u kala dheereeya iyo hanti iyo inaydun hantidaan ilaahi wuxuu tilmaamayaa in dadku wax badan ku baratamaan laakiin wixii ragannimada rasmiga ay tahay iyo fariidnimadu iyo wanaagga iyo cidda wanaag leh ay tahay cidda khayraad ku baratamaysa ya wa fii dalika buu ilahay yihi falyatanaafas ilmutanaafisuun intuu ilaahay khayr soo tilmaamay badan ayuu ilaahay wuxuu yidhi taas acmaasha saalixa iyo jazaageedoo janno ah raggii rag ahaa ee baratami jiray haw kala baratamaan buri nabigu calayhi isalaatu wasalaam haw kala dheereeyaan taasaa wax lagu baratamo ah wax lagu faantamo ah wax lagu kala dheereeya ah wax lagu kula mudnaan doono ah aakhiro lagu kala sarraynayaa adduunyo waxba sheegi maysa baa ilahay yidhi wa nicma ajru lcaamiliin ilaahay waxa uu tilmaamay jannadaasi in carduha samaawaat waalardu samaawaadka iyo dhulalkay la mug tahay ayay la ballar tahay buu ilah yidhi janno carduha samaawaat waalardu aayadda kalena waxaa ku soo aroortay carduha ka cardi samaai waalardi jannada intaa isu kala jirta u baratama buu ilaahay yidhi oo ha ka qadina yaa midba mid wuxuu ku yidhi adigu niyo reer hebel baa tahayo nimankii noocayo noocaasaa tahayo dee waa sidaa markaasuu yidhi alla ileh midgaan waa keenni jannada laga waayo buuri ya keenni jannada laga waayo ee waxaad sheegaysaa xaqiiqada waa saas man baطaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu reer beni fulaan baan ahayoo landheeraan ahaan jirayoo adduunkan ka talin jirayoo waa layga baqan jirayoo reer beni fulaan waxa weeyaan yaa farahooda miyaa taqaanaa wixii warkaasi ilaahay agtiisa lagama yaqaano ya farabadnaan reer beni fulaan baan wahay buu yidhi soo maad garan dee waa dadaan isaga ahaynba ma ogaa marka xaqiiqadu waxay tahay waxaasi ilaahay jala wacalaa agtiisa waxba ka tari maayaan ilaahay agtiisa waxaa wax ka taraya camal saalixa iyo iimaan iyadana lagu kala saraynaya iyada ayaana lagu kala sarraynaya ilahay wuxuu uhi jannadaas dadkii lahaayee gelayey muttaqiin buu ilahay ku sheegay waa kuwa dhowrsaday maxay ka dhowrsadeen ittaquu can maxaarim illaahi ittaqow can maxaarim illaahi waxay ka baqeen oo ka dhowrsadeen ilaahay wixii uu xaaraan ka dhigay ayay iska ilaaliyeen wixii uu waajibiyeyna way sameeyeen dembi markuu ka dhacayna towbad bay gowsdambeed ka dhigteenoo maciinsadeen saddexdaa shay bay isku dareen muttaqiin baa la yidhaha nimankaas ilaahay muttaqiintii uu sifaadkoodii sheeg sheegay ilahay wuxuu yihi uciddat lilmuttaqiin aladiina yunfiquuna fi saraa'i wdaraa'i muttaqiintaa aan sheegayaa waa kuwe waa kuwa markay hodanka yihiin iyo markay caydha yihiin iyo marka ay boqorada yihiin iyo marka ay raciyada yihiin iyo marka ay aqniyada yihiin hodanka iyo markay fuqarada yihiin ay baahan yihiin iyo markay caafimaadka qabaan iyo markay xanuunsanayaan intaba waxay bixinayaan aladiina yunfiquuna fi saraa'i wdaraa'i intaba waxbay bixinayaano waxbay bixinayaan wixii ay helaan bay wax ka bixinayaan qalla aw kahura yaraaya badnaaya ujeeddadunad waxay wey inay aakhire wax u dhigtaan ilaahay agtiisa baanankiisa in wax u yaallaan ilaahay wuxuu yidhi waalkaadimiina alghayda waa kuwa waxbixintaa ilaahay dartii ay wax u bixinayaanee masaakiinta iyo fuqarada iyo aytaamta iyo dadka intooda baahan iyo kuwa jilicsan ay saacidayaan ku daray sifaadkooda waxaa kaloo taa waxay ku dareen inay noqdaan walkaadimiina alghayda kuwa haddii ay cid u cadhoodaan oo cidi ka gardarnaato cadhadii way qarsanayaan waa mansilad bay culimmadu idhaaheen cid walba aanay gaadhin qofku inuu cadhadiisa qariyo isagoo cadhoonaya oo aanad ka dareemin inuuna cadhoonayo maaha waxay dadko dhami awoodaan soo runtay maaha laakiin waxaa jira khalqiga ilaahay qaar cajaa'iba oo waa maxay isaga oo aad iyo aad kugu cadhaysan oo hadduu cadhadiisaa ku camal falo laga yaabo inuu ku daqiijin lahaa ayaanad kaba kababa dareemi maysidba wuxuu kaga daray wuu cadhoonayaa waxaanad moodaa inuu halkii ugu dambaysay farxad ka taagan yahay wejika ugu fiican buu ku tusayaa waxaad ka dalbato wuu kula qabsanayaa gowskana wuu kuu qaniinsan yahay isagiiyo rabbuunbaa isog haddama aragta wuxuu ku talagalay inaanu cadhadiisii ku tusin waalkaadimiina alghayda ilaahay wuxuu ihi waalcaafiina can innaas waa meeshaan u socday iyo kuwa dadka markaa ay xumaan ku sameeyaan iska dhaafaya walaalayaal qaraabadaada kugu gefaysa walaaladaabaa kugu gefaya waalidkaabaa laga yaabaa inuu kugu gefo isagoo waalidkaaya waxaa laga yaabaa asxaabtaadu inay kugu gefto tolkaad ka dhalataa kugu gefaya dad kalea kugu gefaya haddaad tiraa nin walba ka argooso mid walba dheg iyo dhaban fuji ummadda waad ka baxaysaa ummadda waad ka baxaysaa raggii odayaasha ayaa ragga ah waxay odhan jireen cid walba looma jawaago qof walbana layskama celiyo saasay odhan jireen yacani waxa weeyaan waa in wax kuu kala soocnaadaanoo wax aad reebtaayoo aad bal wax la hadhi kartaa xataa markaad cadhooto ama cidi kugu dulmido ilahay wuxuu uhi waalcaafiina can innaas iyo kuwa dadka iska cafiyey qofkii xumaanta ku sameeyey ee godobta ka galay ee waxa weeyaan meel kaga dhacay sharaftiisii ayaa intuu gacanta u soo galay isagoo jilicsan kamu aargoosanine wanaag buu ugu daray wuu iska dhaafay ilaahay dartii bay ka ahayd waxba kagamuu doonaynin xoole kagamuu rabin mansib iyo mansilo iyo kagamuu rabin maxaan dhahay madaxtinimo waxba kagama rabin ilaaxuu uhi wallaahu ilaahay yuxibu lmuxsiniin kuwa samafalayaasha ah ilahay wuu jeceliy bal hadalkaa u fiirso ilaahay wuxuu ku tilmaamay saddexdii kooxooduu soo sheegay oo ayo aladiina yunfiquuna fi saraa'i wadaraa yaa ku xiga waalkaadimiina alhayda yaa ku xiga waalcaafiina can innaas saddexdii kooxood ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin ayo wallaahu ilaahay yuxibu lmuxsiniin inay muxsiniyihin buu ilahay ku tilmaamay waa shay cadiima nimanu ilaahay uga markhaati kacay inay samafalayaal yihiin axsanuu maca allaahi ilaahay maciisay samafaleen oo xaqiis oo wixii uu faray ee wanaag ahaabay ka hormariyeen hawadoodii wa axsanuu maca khalqihi khalqigiisiiba u samafaleen oo markaasay wax bixiyeen kii baahnaa siiyeen mid faqiira taageereen mid taagdarnaa taageereen mid baahnaayoo qariiba taageereen axsanuu maca khalqillahi iyo nin xumaan ku sameeyey cadhadiiba ka qarsadeen oo markaasay wanaag ugu bedeleen godob nin ka galay oo aan maalintuu godobta gelayay u arxamin ayaa waxa weeyaan ilaahay gacanta u geliyay oo markaasay iska dhaafeen wallahu yuxibu lmuxsiniin ilaahay markuu sheegay sifaad kale oo ay ka mid tahay ahlu janna inay ka mid yihiin aladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaru llah kuwa markay dunuubtu ka dhacdo oo ay xumaan sameeyaan oo ay macsiyadii ku dhacaan towbadda maciinsanaya ilaahay u noqonaya rabbi gacmaha hoos dhiganaya addoonnimadooday qiranaya taqsiirkay sameeyeen qiranaya ilaahay isu dhuldhigaya oo toobad keenaya oo soo noqonaya inay kuwaasi ahlu jannaha kuwa jannada gelaya mutaqiinta ka mid yihin ilahay markuu sheegay ayuu ilaahay wuxuu sheegay abaalkay intaaba ku heleen ilahay wuxuu yihi ulaa'ika jazaauhum makfiratun min rabbihim wa jannaatun tajrii min taxtiha alanhaaru wa nicma ajru lcaamiliin ilahi wuxu uhi kuwaasi ilahay agtiisa waxay ka helayaan dembi dhaaf weyn ulaaika jazaauhum makfiratu min rabbihim wa jannaatun buu ilahay yidhi jannooyin bay ilahay agtiisa ka helaya dembigoodii waa la dhaafoo ceebtoodii horta waa la asturay maxaa loogu daray dee markay toobad keeneen sayi-aadkii ay sameeyeen ee xumaana ahaa ilaahay muxuu ugu bedelay siduu suuratu furqaan ku tilmaamay xasanaad soo maa fa ulaaika yubadilu llahu eesh sayiaat waman taaba waaamana wacamila camalan saalix fa ulaaika yubadilu llahu sayi'aatihim xasanaat kaana allahu hafuuran raxiima taasi waa mid dheeraada satarahum allah caza wajal markaasuu dunuubtii ay sameeyeenna bisababi ixsaanihim ilaahay wuxuu ugu bedelay iimaankooda iyo camalkoodii saalixa iyo ikhlaaskoodii iyo tawciidkoodii sayi-aadkoodii ilahay wuxuu ugu bedelay wanaagyaan ilaahay wuxuu yihi wajannaatun baa abaalmarin ah tajri min taxtiha alanaar jannooyin nooc walba dhex yaallaan oo yaa aanad kala guran karaynin barhaadho ah ayuu ilaahay ugu ballan qaaday maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar ilaahay wuxuu ihi wanicma ajru lcaamiliin cid shaqaysata oo shaqo lagu abaalmariyo la timaada ya iyagaa ugu wanaagsanaaday buu ilahay yihi allayleh rag dheh bay ka dhigantah kuwaasi way waa kuwo ilaahay casa wajalla wax raalli geliyey oo uu ku farxo sameeyey rag iyo dumarba waxaynu halkan ka qaadanaa walaalayaal akhlaaqdaa wanaagsan inay ka mid tahay ee ilaahay una fareya cafiga waxaa ka mid a inaad u dulqaadato qaraabadaada oo kii kugu gefay aad gefkiisii liqdo ilaahay dartiina u liqdo oo kii aad godobkaa galay eelkaaga iyo qaraabadaada iyo qoomkaaga ka mid ahaa iyo asxaabtaada markaad gacanta ku dhigto aanad waxa weeye dee aanad sutida u qaban muxuu ka faa'iidayaa addoonku taa hadduu sameeyo wuxuu ka faa'iidayaa rifc ilaahayna agtiisa raalli ahaansho iyo mansiluu ka faa'iidaya dadka agtoodana sharaf iyo maamuus iyo qadar iyo qiimuu ku yeelanaya hadday kuwii aad sidaa u samaysay garan waayaan iyaguna dee adiga marna waxba kaama lumin mar walba mustafiid baa tahay hadday iyagu garan waayaan kuwii xumaanta sameeyey cafiga loo sameeyey hadday garan waayaanay u qurqursami weydo adigoo dee waxaa xaalkaagu uu yahay wa nicma ajru lcaamiliina abaalki ilaahay maad waayin haddaad ilahay darti u samaysa marnaba khasaare ma taagin soo sama walihaada nabiga calayhi salaatu wasalaam u fiirso qadiyadda xadiiska caankaay uu ku soo baxay nebigu markuu maka qabsaday ee nimankii saaray ee waxa weeyaan caydhsaday ee saxaabadiisii laayey ee hantidoodii kala hadhay waxa weeyaan shirqoolka u dhigay ee ku talagalay inay dilaan waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru llah wallahu khayr maakiriin nimankii waxaas oo dembiya sameeyey oo quraysh ahaa ayaa ilaahay nebiga u makansiiyo gacanta u geliyey rasuulku muu ka argoosta birta miyuu ka asla nebigu alayh isalaatu wasalaam nebigu calayh isalaatu wasalaam kama aslin birta waa uu cafiyey cafigiina nebi maxamed wuxuu ka faa'iidey sala allahu calayh wasalam inay islaamnimadii qaataan ayuu nebigu calayh isalaatu wasalaam ka faa'iidey oy dhammaantood islaamaan dabadeedna wax allaalo waxay xasanaad sameeyaan fii miisaani man bay noqonayaan fii miisaanihi sala allahu alayh wasalam soo ma islaamkii iyo ummaddii islaamkuna way ku intifaacda marka rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam sidaas ayuu yeelay waxay ku tusinaysaa diinta islaamku inaanay ku baaqin in qofku mar wa inaan ahayn diin mar walba dadka birta ka asasha ee xaalaad mucayana ayaa la baneeyey qofka in dee la dilo laakiin maaha diin seef sidato cid walba kurka ka guraysa seeftu xuduud bay leedahay intii laga baxsan karayana waa laga baxsadaa oo sharcigu waa uu ka ka dadaalay walaalayaal nebigu inuu ku yidhi idhabuu fa antum ulaqaaw oo xadiiskaasi uu nebigu lafdigaa ku yidhi sixadiisaa kaa la ysku haystaayo waxa weeyaan nebiga lafdigaasi ma ka ansaxay idhabuu fa antum ulaqaa maada tadunnuuna ananii saafcalu bikum qaaluu akhun kariimun wabnu akhin kariimin ya waa nimankii shalay lahaa shiriirun wabnu shiriirin ayaa markay gacan galeen waxay leeyihiin akhun kariimun wabnu akhin kariim sida riwaayadda kusoo aroortay almuhim riwaayadaas culimada qaarna duruq bay isugu geegeeyaan oo ku qawiyaan culimada qaarna waxay dhahaan waa daciif walaalayaal waxyaabaha dadka kala fogeeyey waxaa ka mid ah ee cadaawad badani u samaysantay tegitaanka laga tegay cafigaas khaasatan dumarka dumarku ilaahay waa inay ka baqaan waa inay cafiga iyo dulqaadka ku dadaalaan waa inaan qaraabada la ysku dirin oo aan waxa weeyaan la kala fogayn oo aan ninkii ehelkiisii lagu dirin oo aan awlaadda qaraabadoodii lagu dirin oo aan dadkii qaraabada ahayd loo kala sheekaynin oo aan guruubya la samaynin oo aan dadka cadaawad la dhex dhigin qaraabada ah masalo iska faaftay oo hadda aada u dhib badatay weeyeen haddii aad akhriday wasiyada cajiibka ah ee baaji uu leeyahay ee labadiisa inan uu dardaarmayo wuxuu ku leeyahay labadiisa inan dardaaran aada iyo aada u qiimo badan weeye waana wasiyatun jaamica cadiimatun naafica wasiyatu limaami albaaji liwaladayhi waana matbuuc nadka lafteeda way ku jirtaa iyadoo iyadoo b d f ah waa la helayaa waddankana way taallaa wasiyadaasi waa wasiyo qiimo badan hadallada qiimaha badanee ku jira labadiisa awlaadda uu ku leeyay waxaa ka mid a nin ka mid a culimmada waaweyn islaamku ka mid noqdae raggii loo dardaarmayaye wuxuu ku yidhi ka digtoonaada dumar warkooda cadaawadda qaraabo dhex gasha badankooda iyagaa ka asala buu ayuu ku leeyay labadiisa awlaad waa run waaqica masaladaasi waa ka run marka dumarku waa inay ilaahay aada iyo aad ugaga baqaan masaladaas walaalayaal akhlaaqda wanaagsan ee islaamku uu ku baaqay ee cadiimkaa waxaa ka mid ah xayaaga shayga la yidhaha iyo xishoodka xishoodka ayaa ka mid ah xishoodku culimmadu waxay yidhaahdeen dee waa waa khuluqun yaxmiluka calaa ficli maa yaliiqu kulluh wa tarki maa laa yaliiqu kulluh waa waa akhlaaq qofka ku xambaarta inuu ka tago wax kasta oo aan fiicnayn samayntiisu ku xambaarta inuu ka tago wax kasta uu ka fogaado samaynta wax kastaoo ficilkiisu xun yahay in la sameeya ay xun tahay iyo ku dadaalka uu qofku ku dadaalo wax kastaoo akhlaaqo laa'iqa xayaagaasi walaalayaal xishoodku waa shay aada iyo aada u cadiim ah oo u weyn ashaj bnu cabdilqays rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi inna fiika khaslatayni yuxibuhum allahu alxilmu walxayaau wuxuu nebigu ku yihi sala allahu calayh wasalam wuxuu ilaahay ku siiyey oo kugu abuuray oo akhlaaqda fitriga ee kugu abuuran ka mid ah ee rabbigaa ku siiyey waana la kasbadaa in laba laba dhaqan oo ilaahay uu jecel yahay buu nebigu calayh isalaatu wasalaam waa alxilmu dulqaadka dulqaadku waa dida dayshi walqadabi soo ma dulqaadka iyo walxayaau xishoodka buu yihi nebigu calayh isalaatu wasalaam ya walihaada ayaa xadiista qaar waxaa ku soo aroortay nebigu yihi ina likulli diinin khuluqan diin kasta akhlaaq muuqato oo ay la gaar noqotay bay leedahay wa khuluqu lislaami alxayaau islaamka akhlaaqda weyne uu la yimi waxa weeyaan xayaa weeyaan buuri nebigu calayh isalaatu wasalaam iyo xishood inuu qofku ilaahay ka xishoodo oo khalqigiisa ka xishoodo oo uu labadiisa waalid ka xishoodo oo uu ka xishoodo waxa weeyaan gabadhu ninkeeda ay ka xishooto awlaadu labadooda waalid ay ka xishoodaan qofku dadka waaweyn qofka dhallinyartaa ama sakiirka ee yari dadka ka waaweyn ka xishoodo qofka dhallinyarta ay dadka waaweyn uu ixtiraamo hada alxayaa walihaada qiimaha xayaagu uu leeyahay ilaahay caza wajalla rasuulkiisu wuxuu yidhi dhegeyso nebigu wuxuu sheegay ina allaha xayiyun kariim yastaxyi min cabdihi idaa rafaca yadayhi ilayhi an yaruddahumaa sifra xadiiska culimada qaar way qoweeyeen nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi ilaahay waa xayiyun waa alla xishood badan oo kariimin deeqsi ah dabcan xishoodka ilaah iyo xishoodka bini aadamka isku mid maaha taa waynu wada ognahay sifaat ullaahi iyo sifaatka khalqigiisu dee hadday asmaada wadaagaan xaqaa'iqa ma wadaagaan soo ma xayiyun kariim ilaahay waa alla xishood badan oo deeqsiya nebigu wuxuu ihi yastaxyii min cabdi ilaahay addoonkiisu ka xishooda idaa rafaca ilayhi yadayhi markuu labada gacmood hoos dhigto ilaahay wuxuu ka xishooda an yaruddahumaa sifran iyagoo maran inuu celiyo yaa salaam macnaheedu waa maxay macnaheedu waxa weeye haddaad ilaahay barido adoo rabbigaa ku kalsoon ood waxa weeyaan aan masuugsanayn oo rabbigaa isu dhildhigaya addoonnimadaada muujinaya rabbiga aad barido ilaahay gacmahaaga madhan ku celin maayo ama wixii aad ka bariday buu ku siinaya oo deg deg ah ama ducadaadii shar weyn oo kugu soo socday baa lagaaga celinaya ama aakhiru agtiisa kuugu dhigayaayo iyo boqolnimilaaba ayaad ajarkeedii helaysa saddexdaa midun bay noqonaysaa miyaad khasaartay saddexda mid haddaad hesho ilaahay deeqsinimadiisa waxaa ka mid a dadka qaarkood in saddexdaba laysugu daro ya oo iyadoo caajila la siiyo oo ducadiisa badnideeda awgeed shar lagaga difaaco ya marka marna qofka muslimkaa ma khasaarin walaalayaal khuluqa xayaaga la yidhaahdo ilaahay caza wajalla rasuulkiisu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku sheegay inuu iimaanka ka mid yahay xayaagu walxayaau meesh min aliimaan aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba iimaanka ayuu ka mid yahay xayaagu nin buu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam ninay walaalayihiin waaninaya oo kule ni xishoodkan iska daaniyo xishoodka uu kaa batay iskaga tag markaasuu nebigu wuxuu ku uhi dachu fa ina alxayaaa min aliimaani riwaayadka qaar waxaa ku soo arooray alxayaau khayrun kulluh xayaagu dhammaantii waa khayr iyo xishoodku nebigu wuxu uhi aliimaanu bidcun wa situuna aw bidcun wa sabcuuna shucba walxayaau shucbatu min aliimaan xayaagaasi walaalayaal waa sifaadka ugu muuqashada badan ee gabadha muslimadda ah lagu ammaano ee ay sharafta iyo maamuuska ku leedahay xayaaga ama rag hala ama nin ragi hala yimaado ama gabadh dumari hala timaado waxa weeyaan waa khayrun kulluhu dhammaantii waa khayr waana waxyaabaha jannada lagu galo waana camal ilaahay uu jecel yahay waxaanu nidhi xayaagu wuxuu qofka waa camal waa khuluq u diida ficlu lmunkaraat munkaraadkii macasida inuu sameeyo maa laa yaliiqu waxaan habboonay kuna xambaara ficla maa yaliiqu sharcan wa caqlan inuu sameeyo wixii habboon caqli ahaan iyo sharci ahaanba gabadha muslimadda ah marka sifaadka ugu wanaagsan ee gabadhi ay yeelato muslimadii waxaa ka mid a inay noqoto gabadh xishood leh oo xayaa iyo sifadaasi hantida gabadhiba gabadhay ka xishood badan tahay kana xayaa badantahay ka qiimo badantahay ragga agtooda sidaa ogeed baa wixii gabadh lagu goyn jiray ee gabadh lagu lagu lagu sifayn jiray ee gabadhi ay qiimo ku lahayd haddaad gabayadii carbeed dib u raacdo iyo haddaad dhaqankii carbeed dib u raacdo ee uu nebigu ka dhashay nimankii nebigu ka dhashay carab ahaa iyo haddaad kuwii soomaaliya aynu ka dhalannay dib u raacdo gabadh marka la ammaanayo waxaa lagu ammaani jiray waxyaabaha ugu mudan waxaa ka mid ahayd inay tahay gabadh xishood leh oo xishoodku iyo xayaadu uu ka muuqdo hadalkeeda uu ka muuqdo socodkeeda uu ka muuqdo dhaqankeeda oo aanay noqonin gabadh yacni waxa weeyaan xayaadii iyo xishoodkii ka tagtayoo suuqa katafaa haysato oo quruxdeedii meel walba taallo oo bilaash lagu daawadoo lagaga dhargayo yacni waxa weyaan biyayaa shubana aanay saa noqon gabadha suuqa hadalkeeda laga maqla ee taagtaagan ee meelaha waxa weeyaan aswaaqda dhexdeeda ka qaylisa raggii hore waxay u yaqaaneen inay gabadh yacni majruuxatulcadaalo tahayo aan dee aanay aanay gayaan ahayn saasay u yaqaaneen maantana halkay marayno waa ognahay bal hadda u fiirso adiladan qaarkeed ilaahay jalla wacalaa waxa uu qur-aanka kaga sheekeeyey waxa uu qur-aan kaga sheekeeyey nebiyulaahi muuse iyo inuu tolkii meeshay joogeen ka hijroodo ka tegey oo waxa weeyaan isagoo baqaya baxay dabadeedna ree madyan uu tegey ree madyan markuu meesha madyan la yidhaah tegey yuu arkay laba hablood buu arkay labadii hablood wuxuu arkay inay xoolo wataan xooliina aanay waraabin karaynin xooga ay xoolaha ku waraabiyaanna aanay deen lahayn sawaaba hablo dabadeedna dee wuxuu weydiiye wixii ku dhacay maxay ku yidhaaheen laa naski xataa yusdira ricaau wa abuuna eesh wa abuuna shaykhun kabiir ishkaalkii bay ka jawaabayaan moogta dee dadkan oo darka ka fula mooyaane si kaleanu wax ku waraabsan karnaa ma jirto cid raga oo darka noo gashana ma hayno dee ragga intaa feedhuu leegyihiin ee wadaamaa kala gurayana dee ma dhexgeli karno oo dumar baa noo dushaan laga maraya marka waxaanu sugaynaa intay ka fulayaan meesha wa abuuna aabbahayana shaykhun waa yeel oo kabiirun gaboobay weeye cid kaloona soo raacdoo ragana ma hayno ilah wuxuu uhi fasaqaa lahumaa uma tawallaa ilaa dil waxa uu waraabiyey arigii hawshii ayuu u qabtay dabadeedna aabbahood bay u tegeen shucayb markay u tegeen halkaana masalaan baraarujinayaa aan su-aalidu weydiinya dhalinyaro yaa dalabat alcilm shucayb haada hal huwa nebi ma nebigiiba nabiyullahi shucayb miya nacam ya nacam shucayb eesh waaya waaya wal asaxu aw isaxiixu inuu nebigii yahay nacam yaa ra'yi ka duwan haya ha dalabat atafsiir ardaygii sheekhu meeye ha isu kee gamaarinina nacam labadaa qowl masalada way ku jiraanoo culimo mufasiriin oo badan baa waxay yidhaheen shucaybka aayadda ku soo arooray waa nebiyullaahi shucayb laakiin qowlka saxiixay sidaas maaha qowlka saxiixay waxa weeyaan shucaybkaasi inaanu nebigii ahayn waayo nebiyullaahi shucayb iyo nebi muuse waxa u dhexeeyey cumrun madiid wakhti badan boqolaal sana udhexeeyey waxaad akhridaa in sha allah tacaala risaalo qiimo badan oo uu leeyahy sheekh islaam ibnu taymiya oo uu kaga hadlayo shucaybka halkaa lagu sheegay hal huwa annabiyu aw rajulun saalixun min ahli madyan aad bay wanaagsanta risaaladaas qowl muxararaana ku yaalla xasanulbasri iyo rag maaragtay badan oo ka mida mufasiriintii culimadii sunnaduna waxay tilmaameen inaanu ahayn shucaybkii nebiga ahaa waa min baabi alfaa'ida markay waalidkood u tegeenay warka u sheegeen ayaa mid iyagii kamida lasoo diray ile waxay yidhaaheen waa abunaa shaykhun kabiir moogta isagu uma iman karo ilaahay wuxuu yidhi fajaa'athu ixdaahumaa tamshi cala istixyaa'in qaalat ina abii yadcuuka liyajziyaka ajra maa saqaytanana shuuf ilaahay gabadhaasi sida wuu ammaanay ilahi wuxuu yihi midkood baa nebiyullaahi muuse ku soo noqotay oo u timi iyadoo soconaysa xaalay tamshi soconaysa cala istixyaa'in si xishood iyo xishmadi ka muuqato may u iman iyadoo tafaada haysato qayladeeda laga soo maqlayo magaalada dabadeeda tamshi calaa istixyaain buu ilaahay ilaahay wuu ku ammaanayaa jala wacala wuu ku ammaanaya tamshi calaa istixyaain xaala ay iyadoo sifadaa ku suganoo xishood iyo xishmadi ka muuqato ay soconayso qaalat waxay tihi ina abii yadcuuka liyajziyaka ajra maa saqayta lana aabbaa ku raba sababtuu kuu rabaana wanaaggii aada noo samaysuu rabaa inuu kaaga abaalgudo culimmadu waxay idhahdeen markay u timina akhlaaqdaa ka muuqatay iyo xishoodkii iyo xishmada hadalkeediina xishmadii iyo xishoodkii baa ka muuqta bal hadalka u fiirso aabbaa ku doonaya sababtii loo doonayana waa u sheegtay inuu kaaga abaalgudo wixii wanaag ahaa ee aada noo samaysay waxay culimmadu idhahdeen qadar alxaajati bay hadashay falam tasid intaa kamay kordhin ya bal waxaad isbarbar dhigtaa gabadha ilahay uu sidaa u ammaanay ee muslimadda ah ee ilaahay uu xayaag iyo xishoodka inay hantiday ku sheegay iyo dumarkeenna maanta waxa weeyaan ragga bayaacintae suuqa wax ku iibinaya in yaroo ilaahu naxariistay mooyaane dee la jaafaajirqaya ee kaftanka iyo allah dee waxaa laysku leeyilaha yaa kuu keenayo ya qaalat ina abii yadcuuka liyajziyaka ajra maa saqayta lana waxaa kale aayadda ku sugan nugto culimada qaar baan ka maqlay nugtadaas waxay tahay waxay ka hordegtay dee nabiyullaahi muuse inuu kaba yoolo u yidha war gabadhan ajnabiyadda maxaa kugu soo celiyay dolo maxay rabtaa si aanu u sindhirin ayay warkii usoo koobta waxay tiri annagu kuma rabne aabbaa ku raba ya ina abii yadcuuka liyajziyaka ajra maa saqayta lana walihaadaba culimada qaarkood waxay idhaahdeen markii ay kaxaysay ee ay raacday ile gurigiisa u garan maayo inay gurigii ku tusto ay u raacday waxay ku tiri hor soco markaan ku tilmaamona dhinacaan kuu tilmaamo u leexo culimada qaarkood waxay dhaheen xataa hadal kumay tilmaamaynin dhagxaan bay dhulka ka qaadatayoo midig hadduu leexanayo midig bay ugu turtaa bidix hadduu leexanayo bidix bay ugu turtaa ayu xayaa-in haada ya ikhwaan xishoodkaasi intuu qiime leeya daawo haddii taasi umamkii naga horreeye ay ahayd gabadh muslimadana ay ahayd bal hadda waxaad u fiirsataa gabadh ummaddii nebiga calayh isalaatu wasalaam ka mid a saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalamna ka mid a asmaa bintu abi bakrin radia allahu tacala canh waa caaisho walaasheed waa ayna abi bakar waxay u dhaxday abubakar baa dhalay oo tobankii ahlujannaa loogu tobankii nin jannada loogu bushaareeyey ka mid ah amiiru lmuminiin bada awalu awalu khaliifatin bacda rasuuli llahi sala allahu alayh wasalamna ah ayaa dhalay yay u dhaxday talow nin cashara mubashariinka ka mid ee u dhaxdayoo zubayr ibnu cawaam ah alla ayaan badana haddama garata nebi maxamed baa sala allahu calayh wasalam la kulmay iyadoo beertii ninkeeda ka soo baxday rasuulkana saxaabada qaarkood baa la socda deedna rasuulku markuu arkay inay wakhti kulul tahay oo cadceeddu kulushahay madaxana ay ku sido sellada ay ku soo gurtay laftimireedyo iyo timir oo ay dee iyadu markaa danka lahayd ay ku sido ayuu rasuulku sala allahu alay waslam awrkii uu waday awrkuu watay ama saarna intuu uga degay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi fuul adigu aanu kusii kaxayno guriga ku gaadhsiino fastaxyat wamtanacat an tasiira maca arijaal dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam way ka diiday inay isaga iyo saxaabadii raacdo xishood darti ay ka xishoonayso inay raggaa raacdo sababta culimada qaarkood waxay ku sheegeen waxay idhahen ninkeeday ixtiraamaysay waayo zubayr bnu cawaam nuxu ahaa nin qiiro badan oo hinaaso badan dabeedna waxay ka baqday in halkaa wax u soo maraan ya ayay ka baqday waxaad u fiirsataa walaalayaal cidda cidda isu taagtay waa aya gabadhaas waa nebiyulahi maxamed sala allah alay wasalam soo ma nacam oo dee ay ka jeceshahay nafteeda radia allahu tacaala canha wa maca daalika waxaa madashii ka muuqatay xishoodkeedii iyo xayaageedii iyo ixtiraamkii ninkeedii ixtiraamaysa baa ka muuqday madashii warasuulu sala allahu calayh wasalam lam yucanif calayha nebiguna ma canaanan lamana yaabin sala allahu calayh wasalam ma aragtaad bal waxaad ka warantaa hablaha maanta muslimaadka ah ee baabuurkiisa ag taagaba fuulaya kanoo baabuur ma tahay se u aafiya inkaar inkaar nagu maaragtay iyo dhibna haysata ma ee nin aanay garanaynin safar la gelaysa intay baabuurkiisa karaysato onasa yalla ina mari nin baa nin wuxuu nin saaxiibkii u tegey labaduba inan noolyiin baan hadda aada u rajaynaya deedna wuxuu ku hi hebelow inan baan doonayaa inan inan diin leh oo dadnimo leh oo akhlaaq wanaagsan baan doonaya bele beledku ninkaa inanta waan doonayaa lahi ka yimina aa beled dee haddii qurux la sheego dee hablo qurux badani ay joogaan qaar quraarada ah oo aanaad eegi karayninoo maaragtay indho buluuga leh oo aad fataatiir mood indhahoodu beled ay joogaan buu ka yimi oo dhaadheerka aad ka yaabto dabeedna inan diin lo halkan usoo doonto inan diin lagu tuhmayey ayaa loo tilmaamay sheekh inantii buu doonay inuu dee la kulmo uu iska eego muxuu filayey dee wuxuu filayey inay diinteedii ka muuqato oo ay dee inantaasi kula kulanto meel dee aanay labadoodu khaali isku noqonin oo dee calalaqali cidila joogto ama dee laga agdhow yahay oo khalwadii aanay ka suurtogalayn muxaramka ahay inantii ninkii waxaabay kula ballantay diinta lagu tuhmay iyo dhaqanka wanaagsani dee waxay kula kula bannaan bay kula ballantay oo markuu yimi isagoo baabuurkiisii watana shirkay ku dhacday wuxuu yidhi dee mawqifkii sidii aan oga horta wuxuu yidhi dhidid roorayaa noqdayoo wayga yaacday buuhi laakiin waxaan sameeyey mawqifkii dee waan sidii aan markaa u cilaajin karayaan u cilaajiyey muddo yar kadibna waanu kala tagnay ninkiibuu la hadlayaa inanta dee isku xidhay markaasuu wuxuu leeyahay sheekh tan looma hoyanin suur waayo waar hebelow ka daamsu looma hoyin taas anaa ku idhi sababtu maa maxay waar gabadha iyadooni garanaynin ba intay baabuurkaygii dalag soo tiri shirka igu dhacday yaa dee anuu garan maayo warkaad ka sheegaysa wuxuu yahay subxaan allah ya ikhwaan dadka bila'aadankaahii sida wax u qiimeeyaan u fiirso haddaad adigu ilaahay uu kaa dhigay gabadhii muslimadaada haddaad tahay ilaahay wuxuu kaa dhigay lulu'atun wa jawharatun masuuna dheeman la ilaaliyey buu ilaahay kaa dhigay haddaad adigu sharaftii iska qaado oo aad garan weydo waxa aad tahay oo aad macradada suuqa intaad isdhigto qubanaha salaasada iska dhigto yaa oo dabadeedna cid walba gacanta kula laacdo oo qaar badani bilaash kugu daawadaan oo quruxdaadii ay bilaash lagu daawado oo dee ninkii doonaya ama islahaa eeg aanu dee lacagba ka bixin aar bannaankan ku argi karaya maxaaba guriba iyo arkay buuri mid midku waa ka mida haddaad sidaa noqoto dee xoolo bacad yaalla markaad noqoto waad qiimo dhacaysa qiso qariibaan hablaha u sheegaya qisadaasi waxay tahay nin baa ii yimi ninkaasi waa ninaan aqaano oo dee yacni dadku ay ku yaqaanaan inuu macaasida qaarkood sameeyo oo m maaragta hadaahu llahu wayaana dee khamri iyo wixii lamida lagu yaqaano kaasi wuxuu yidhi inan baan doonayaa wadaada ya waanu iska kafkaftannay hadaa waxaan ku idhi sheekh habla wadaadadaa iska daayo hayna waaline waxaad samaysaa baan ku idhi hablaha fashion steelka xidhanee suuqaqa wareegaya ee quruxdoodii bannaanka dhigay ee waxa weeyaan dareecyada loo bixiyey iyo sadadka loo bixiyey beer qaryaa xidhanee oo cagsiga mogta waa beer muuji xidhanee quraaradaha maaragtay cadarkaa isku soo jebiyey dee magaaladu waa ay la dhacsan tahay dee xabad ka xulo maxaad naga waaleysa waynu sognay labadeenni waxaan ku ui maxaad inan wadaadahoo xijaaban oo kadaayo maxaa makaraas markaasi waxa markaasu wuxuu igu yidhi sheekh runta ma kuu sheegaa xuseen faraayadow shay kasta oo la qariyaa waa marquubo waa la jeceliyay buuri bal ka warrama sheekh shay kasta oo la qariyaa waa maruub carabta waay tiraa kullu mamnuucin maruub ya mamnuuc kasta waa maruub wuxuu hi hablaha jirkoodii qarsadae quruxdoodii id cid walba inay gaadho u diiday qoladaasay igaga dhegan tahay buui niow deedna waxaan kuui qoladaasi shuruud badan baa ku xidhane shuruuddii ka soo baxo shuruudduna waa sidaa iyo saa iyo saa iyo saas wasalaamu calaykum ma garat waxaan uga socdaa haddaad magaalo gasha bay culamada qaarkood yidhahdeen oo aad meel xalawiyaad lagu iibiyo gasho waxyaabaha macmacaanka dadka cunaan xalaawiyaadka nooc kastoo ka mida xabad baa la furaa maxaa loo furayaa si qofka doonaya u eego soo ma ya weli miyaa aragteen xabadda furane muunadaa qof iibsanaya aan si kale u dhigo dukaan wada cadarraabad ayaad gashay dabeedna cadarradii baad doonaysa inaad tijaabiso cadar kasta xabad tijaabo loogu talagalay baa halkan ka yaalla hadhow markaad cadarkii la dhacdo xabadii tijaabada aad ka qaaday ee lagugu tijaabiyo lagugu tusay miyaad iibsanaysaa mise mid xidhanaysi baad odhanaysaa leesh xabadda xidhan maxaad ku falaysa maxaad tan u qaadan weyday tan baaba lagu tusee waxaad u qaadan weyday leanna waxaanad rabin wax gacan kala gaadhay inaad inaad qaadato waar ma isfahnay dhalinyara hablow intuu ilaahay idinka dhigay dad sharaf leh oo ilaahay qiimo idiin sameeyey oo ilaahay jalla wacalaa idin karaameeyey inaad karaamadii idinku iska qaadaan wax badan oo dhibaa laga dheef marka xayaagu waa sifo gabadha muslimadda ay ku ammaanan tahay aad iyo aad na shareecada qaabab kala duwan loogu ammaanay salafka qaarkood waxay odhan jireen gabadha aan xayaa lahayni waa gabadha aan gabadh aan xishood lahayni waa gabadh aan diin lahayn marka ha guursani saas odhan jireen gabadh aan diin lahayni ha guursani maxay tilmaamayaan walxayaau shucbatu min aliimaan alxayaau khayrun kullu bay tilmaamayaan marka qofkii waayey khayr oo dhan buu waayey khayr oo dhan ayuu waayey hablaha muslimaadka ahi miyaanay ka xishoonaynin hablaha muslimaadka ah ee rag maxaarimtao gayaankooda ah dhinaca dhinaca u saaraya ee kuraasada la wadaagaya ama waxa weeyaan salaamaya ama waxa weeyaan dee intay salaamba dhaaftay dhunkasho iyo shafisaar shafisasaar ay marayso kuwaasi inay ilaahay ka baqan weeye midna waxaan kuu sheegaya waxaa waddamada muslimiinta ka dhacday walaashayda muslimadda ahe inin gabadh uu muddo u sheekaynayay ragguna waa balaayo alla maxaa mid la aaminay mas halaqa dabadeedna maalintii dambe ayaa si kadisa iyadoo la socota oo magaranaysa ayaa hay-at alamri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar oo beledkaa ka shaqaysa isku qabatay labadoodii wada socda waa laba dhalinyaro ah waxaa la yidhi baladakeena maxaa caddaynaya maxaa ku wada socotaan ma walaalaa tihiin miyaa wada dhalateen miyaa isqabtaan ishal khabar waxaa caddaatay inaanay waxba isu ahayn inantiina meel baa lagu xidhay isagana meel baa lagu xidhay hadhowaa inantii ayaa waxaa loo dalbaday dadkoodii waa ha balkaala inantii nikaxaysa xaafaddii ay ka dhalatay waxay dhaheen ma arki karno meeshaad doontaan geeye waa inantii maxay ka baqayaan cirdigooda u baqayaan iyo sharaftooda culimadu waxay u taagi waayeen xaafaddii ay ka dhalatay dee inay inay kaxaystaan waxay dhaheen mayme ma arki karno xal waxaa la mooday inankii da ay la socotay ee ay jeclayd ee nafta u bixinaysay ee waxaan ku odhi laytu qadarka ahaa ya ayay culimadii waxay xal moodeen in loo guuriyo dabeedna waxa hi maxkamadda ha laysku geeyo ha laysu guuriyo oo walba way wada socdeen oo way isrageen inankiibaa wuxuu yidhi maaniga ha igabala inan guursana intan waana inkaara qabe markii horeba waa adigii wataye ay wada socoteene maxaa hadda dhacay may buuri gabadha iyadoonay garanaynin muddo iska kay raacaysay waxa laala waxaanaanay garanaynin ee cid walba iska raacaysa beritoole maxaan ka aamin maxaa ii caddaynaya oo aamin aan kaga noqonaya in markaan gurigeyga geeyo aanay mid kala raacin iyadii baa lagu soo noqday waxaa lagu ihi kii aad la socotayna kuma rabo bal hadaadu xalkeen way rumaysan weyday nin sheekhaa nooga sheekaynaya waa la kaxeeyo waa loo geeyo waxaa hi waa kana adigu wixii ay isku akrin jirteen bal ku akriyo wixii ay isku akrin jirteen bal ku akriyo bal waa kana ha ku yeelo annagaa wax walba kuu dhamayayne abadan waa iska soo taagan si kastay ula hadasho kay taqaaniba maaha markay aragtay inay dhab ka tahay ayay xaaladeedii faraa ka baxday oo waxaa ku dhacay iqmaa miyir doorson baa ku dhacay oo bartiba ku dhacday oo ambalaas baa loo yaro dhakhtarka loola cararay waar ninkii layti qadarka u haysatay muxuu noqday soo masiibatulmasaa'ib muu noqon sharafteedii way ku dheeshay ehelkeedii way la colowday kii ay macsiyada la samaynaysana ilaahay qalbigiisa ayaa ku diray ina alquluuba eesh bayna usbucayni min asaabici araxma walihaadaa in badan waxaad arkaysaa dad badanoo macsiyo isku raacay in yar kadibuun inay kala boodaan sababtu maxay tahay dee ilaahay baa quluubtooda markiiba horabaahayey markii ilaahay la caasiyey deedna ilaahay iyagunbuu isku diray daatana waa la soo kala booday marka walaalayaal gabadha muslimadda ahi inay karaamadeeda iska qaada maaha gabadh kasta oo lagu barto asturaad iyo xijaab iyo dhowrsoonaan lagu barto waxaad iga qortaa hal shay oo aan shaki lahayn raggu kuyuu bay u gelayaan kuyuu yaa wax lakal wax kale horea la waaya sababtu waa maxay kullu ma kullu maxjuubin marquub shay kasta oo sitrigii ilaahay uu ugu talagalay la saaray waa shay la jecel yahay weliba ilaahay wuxuu tilmaamay gabadha dhowrsoon ilaahay inuu dadka xunxunna ka ilaalinayo yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika wabanaatika wanisaai lmu'miniin yudniina calayhina min jalaabiibihina dalika adnaa an yucrafna esh esh bacdaha falaa yuudayn ilahay wuxuu yihi xijaabkaa qaata dumarkii muslimaadka iyo hablihii nebi maxamed dhalayow iyo kuwii afooyinkee nebi maxamed u dhaxayowba xijaabkaa qaata oo markaa gurigiina ka baxaysaan idinka oo jeeni qaaran oo xijaab ku jeeni qaaran yaa si kale aanu idhaaho idinkoo gaashaaman oo xijaab ku gaashaaman oo meel jirhkiinna ka midii ah iyo ziinadiinna aanay muuqanin yaa baxa buu ilaahay yiri yaa la farayaa warkaa hooyadan caaisha iyo umu salama ummahaatulmu'miniin dumar adduunyada soo mara kuwii ugu khayr badnaa ayaa warkaa la faraya yaa la farayaa nebi maxamed hablihiisii faaduma ahlujanno oo nebigu uu sheegay jannada ugu bushaareeyey iyo caaisho nebi maxamed iyadoo arlada dultaxtaxaashisa jannada loogu bushaareeyey ayaa ilaahay wuxuu leeyahay qaata oo dhowrsanaan iyo cifo alkii ka gaadho inaad yaabto markaasaa ilahi wuxuu yihi wanisaai lmu'miniin kuwa jahalada ka mid ah oo munxaa kuwa islaamka duulimaadka ku hayo ka mid ah oo kuwa cilmaniinta ka mid ah wuxuu yidhi xijaabka waa cado carbeed oo wanisaai lmu'miniin qur-aanka mad ka leefi yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika wa banaatika halkaa hadday joogi lahayd muran bay dhali lahayd lakin ilahi muxuu ka daba keenay wanisaai eesh wanisaai lmuminiin markaa muxuu ku samayn doonaa tol miyuu ka leefi doonaa mise wanisaai alcarab buu ku qori doonaa meesha waa kalaan faadda ilaahay wuxuu yidhi dalika adnaa taasaa xijaabkaasaa u mudan an yucrafna in la garto maxay lagu garto in la garto anahuna cafiifaat kuwa dhowrsoon oo asturan oo xayaa iyo xishood leh oo diin leh oo akhlaaq leh oo aan faasiqaad ahayn taasaa u mudan bu ilah yidhi dalika adnaa an yucraf falaa yuudayn buu ilah yidhi aan deedna lama dhibayo la dhibi maayo anigii idinka sheekeeyey wakhti hore majaalista qaar ka sheegay waxaa jira hargeyse waxaa joogi jiray nin wuu dhintaye la odhan jiray kutiiriya dumarka uu arko iyagoo isa soo dhisay oo suuqaqa maraya ayuu intuu xagga dambe kaga yimaado dhib u geysan jiray dabadeedna maalintii dambuu nin u yeedhay wuxuu ku yidhi waar horta waxaan ku weydiiyey dumarkan maxaa kuugu sallibay wax dumarkan ka fiican ma kuu sheegaa qoladaa xijaabada sidata soo maarti baashii qurux ahayd qoladaasay ku dhammaatay yaa qoladaasi qoladaasi shaqo ka qaba oo kuwan iska daa aan xijaabnayn deedna wuxuu ku yidhi mataqaanaa wuxuu ku yidhi waa nin waala ninkaas wuxuu ku yidhi kuwaas ma aragtaa kuwaasi waa kamandos ilaahay oo faraha lagaga gubanaya buu ku yidhi ya waa nin waalan sheekh dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn hablaha qaarkood waxay dhibsadaan in badan dee in markay waddada marayso kii ay dhaaftaaba uu hadal kusii yidhaahdo mid aflagaadeeya mid hadalka daba tuura mid hadduu doono markay meelo cidhiiriyo gasho gacmaa la laaca hablaha cifada iyo lagu yaqaano xishoodka ee ziinadoodii iyo quruxdoodii asturay kuwaasi lama laacaan dadka faasiqiinta ay gacanta dalika adnaa an yucrafna falaa yuuday walaalayaal wallaahi waxaan ka xumahay aad iyo aad wax looga tiraanyooda ah hablihii muslimaadka ahaa oo maanta guryihii loogu galay yaa oo dabadeednan fasaad intuu guryihii ugu galay baal facebook la yidhaahdo waa fasaad buuge xalay baan sheegaye baalkaasi intuu meel walba ugu tegey inantii sawiradeedii ay halkan ku gurtay facebooka dabeedna wixii dhallinyaro daafaa adduunka joogay af soomaaliya ha ku hadlo mid gaal ha ku hadlo mid muslim ha ku hadlo wuxuu doona aho mid walba bilaashu ku daawado waaryaada hebel he halkaa bal hadagal xabad shidan baa ku jirte ya waa dhallinyarti ma garad ya oo maxaa kuu qarsoon haddaadba xoole bacad yaalla iska dhigtay oad adigu cifada iyo sharafta iska qaaday ya waxaan aada uga xumahay oo wax aan saxa ahayn ah oo muxaramaadka maanta inagu soo kordhay in laga diga u baahan ah inanta muslimadaahi ha ka digtoonaato inay nin rag ah walow guurba ha ka rabe oo ajaanibka ah oo aan oo gayaankeed ah inay u dirto sawiro ay leedahay yaa kuwii ragaha dee waan idin sheegay inay meel walba ka magaranaysa inay qaar iska barakeysani ku jiraan dabadeedna hablii waxaa la leeyihuun hiblaayo waxba isu kenkeenine bal hadda sawir halkaa iigu soo dir maxaad ka ogtay sawirkani meeshuu tegayo alla badanaa inta inan dhowr soonayd ee waxa weeyaan sawiro ay lahayd nin ay dee aanay iska hoobsanin oo dee ay jaanibkaa u dirtay dabadeedna god ku dhacday markuu sawiradii ka ururiyey mid noocaasa ii soo dir mid xaggan kalea ii soo dir mid sidan iyo sidan ii soo dir qaar isagu uu maqaasya u dhigtay yaa ayuu weydiinaya dabadeedna shabakada markuu ka urursaday telefoonkii ka xadhay telefoonkiiba waa bedelay telefoonkiisiiba waxaa ku qoran markaad garaacdo telefoonka aad garaacaysa wuu xidhan yahay fadlan mar kale kusoo celi dad badan bay ku dhacday ma garata dad badan ayay ku dhacday markaasaa waxaa dhacday in hablaha qaarkood sawiradoodii suuqaqa lagu qaybiyey oo ninkii saaxiibadii u qaybiyey hebelo balladatana eeg ya dabeedna sidii loo qaybinayey maalinba whatsapp loogu dirayey maalinba facebook laysugu dirayey qolaba qole ugu dhiibaysay maalintii dambe waa kan waa sawir waa inantii hiblaayo loo yaqaano ee dee dadkuba ay kheyrka ku yaqaaneen waaba sawirkii inamadii la dhashay gacantooda ku jiro oo facebooka ugu yimi lacag la-aan bilaash xaggee qaada inankaasi iyadase xaggee qaada adaana halkaa isdhigay culimaduna waxay dhahan muxaramku hore la qabtuu leeyahy dib la qabta ma laha marka walaalayaal ilaaha laga boqo waxaan idiin sheegayaa oo kala hablow dee dadka qaarkood dadku isku mid maahe masaa'ilkan dhallinyartii rag iyo dumarba ay ku baaba'een ee xayaagii iyo xishoodkii lagaga tegey ee aad telefoonnadan habeen oo dhan lagu sheekaynayo sagaalka markay gaadhuun buu telefon qabsanayaa oo walaalalac waagu markuu yidhaahdo ama in yar salaada subax ka hadhay ayuu telefonka dhigaya dabadeedna kaanahu jusatun haamida ayuu meel saa ugu dhacaya isagood moodo xabad tiiroo jabtay salaaddii subax bay ka tagtay waxa weeyaan xaaladiisuna waa xeradaabaada maxaa laga sheekaynaya wakhtiga intaa leeg gabadh baan guur sheekh weydiinaya oo guurku may saasaa guurah markaasaa ragga qaarkood waxaa la leeyahay dadka qaarkood shan sanay sheekaysanayeen haye maye lixbay qaar baa laleeyahy toban bay sheekaysanayeen bilahi calaykum waxaa la akrinaya maay tahy ma qur-aan baa la subciya horta nacam ya ikhwaan wax jira maaha hadalka noocaasi waa hadal muxaram ah oo hadal aan bannaanayn waxaana dhacday in badan dadkii sidaas iyo waxaa samayn jiray in ilaahay quluubtoodii isku diray way kala xiisa jabeen moogta waayo mid walba kii kale maxay yidhaaheen qoladii qoladii kombyuutaradu waxay idhaaheen kombyuutarka waxbaa lagu shubaa markaad doonto inaad ka shubto formaat baa lagu sameeya soo ma gebigiisaba waa la tirtiraa kombyuutarku dee wuu buuxsamaa ama hardhiskiyadu way buuxsamaan labadaa qof siday war isugu wadeen wadeen wadeen warkaasina war aanu ilaahay ka raalli ahayn waxaa lagu wada hadlayana wallaahi dee masaajid baan fadhiyaa ee qaarkood inaa sheegsheega dooni maayo waxaa lagu wada hadlaya waxay iskala xishoodaan labada qofe isqabaa waxay iskala xishoodan baa lagu wada hadlaya waxaa lagu wada hadlayaa wax inantaasi berri markay ninkaa haddiiba uu guursado ay xaaskiisa noqoto ay kala masuugaysa inay kula hadasho hortiisa ayay telefoonka leedahay isna uu telefoonka leeyahay hadhow yaabn tiyarda letalkhadarka ahayd markaad la hadlaysay la telefoonka kala hadlaysay khatar tahay markay gurigii timid tolo balaayadan ku dhacday maxay ahayd yaabbu ilaah u keenay waxyaabaha ka dhasha waxaa ka mid a qaswat lquluub qalbi engeg waxaa ka mid a qur-aankiiyo lagu iloobo waxaa ka mid a daacadoo kugu cuslaata waxaa ka mid a hadalladaas hadalka noocaasa ee muxaramka ah waxyaabaha laga qaado waxaa ka mid a qiimo dhac qofkii inuu qofkii la qiimo dhaco waxaa ka mid a inuu qofkii qofkii ka xiisa jabo culimadu waxay dhahdeen wax kastoo kugu bata waad ka xiisa jabtaa soo ma bal adigu maalin kas toban cisho isku xiga sharaab mucayana cab maalinta kooiyo tobnaad waa naga daaniya arrinkiisana dheeooda walihaadaabaa ilaahay dadka si aanay u dhibsanin nolosha ayaa habeen iyo maalin subax iyo aroor jiilaal waaa kada nolosha taasaa loo badbedelay waa si aanu biniaadamku u dhabe walihada ilah qur-anka wuxuu hadduu ilahay idinkaga yeeli lahaa annahaara sarmadan calaykum haddii maalinu laga dhigi lahaa ama habeenu ilahi wuxuu maydun qaadeen dabca biniaadamku waxa weeye wixii ka agbata uu ku agtiisa uu ka qimo dhaca inaan habeen walba la helayo oo maalin walba la hayo oo saacad walba telefoon lagula hadlayo oo waa taa qimo dhacday inankii maalintaa uu agtiisa ka qimo dhacday waa ka inan kale u wareegay markay dhowr jeer soo wacwacdana waa ka telefonkiiba iska bedelaye mid kala gashadaye raqamkiina bedelay halkaa warkiisa ka waday inamado keliya maaha habluna waa la mid inan baad arkaysa toban nin la hadlaysa warqaad badana ya ma garata oo toban u sheekaynaysa toban toban bay u sheekaynaysaa sheekadaas ay u sheekaynaysaa way dhaaftay xadkii sharcigu ogolaa ama wax laysku weydiinayey way dhaaftay kullaa waa xaaraan inan baan doona inaan u nasteexeeyo dabeedna waxaan ku ii walaalay waxaan wa xaaraani ma banaane ka dah ya adigu hadalkii wuxuu nala galay inaan ku uri waxaan se aad isugu isugu wadaaye oo aad waxaan oo dhan u qaadaysa ille waxad ogta ina hal ninoo keliya inaad hal mid ka guursanaysa ad ogtahay maad halkaas aad la haysa uun cala alaqali la hadash dee bacdu shari ahwanu min bacdin de ya waxay ku tiri mataqaanaa badankooda shaydaankaan iskaga naaraa bay ku tiri badankooda shaydaankan iskaga naara shaydankan iskaga naara macnaheed ma fahanti alla badanaa nintan nin shaydaanka la iskaga naara ya shaydaankan iskaga naara macnihiisa ma fahanti waxa weeyaan wax dana kamalihiye waxaan isleeyahay uun bilaa suuq ha noqonine waa intaasoo dee haddii cidibo kula hadli weyda aad adigu isla hadasha aad istiraataro maanad inaan hayn wasibe ya ya wallaahi waxaa noocaasi waa wax dhib badan waxaan idiin sheegaya walaalayaal laba in badan sidaa telefoon ugu wada hadlaya isguursaday waa qiso waaqic oo dhacdo run ah markay isguursadeen ayuunbay markay gurigii isugu tegeen labadoodii kala cawdeen oo mid walba wuxuu soo taagay hebel ha layga furo inantan waxay tiri ninkan ha layga furo inankina wuxuu yidhi inantan ha layga furo waa labadii qof ee wax walba lagu akhriyey la kala reebi kari waaye inantii xaafadoodii ku tiri haddii kunna idinka kufriyo kunna idinka muslimo inankaasa raacaya ya maalma kadib bay ninkii ka soo bootay dabeedna xataa laga furo waa la yaaba waa la kixiyo dhakhtar baa loo geeye waxa la yisiri malaail baa ku dhacday malaa waa la sixray malaa waxba la akhriyey ninkii dhakhtarka ahaa waa abiib waana abiib tarbawiya oo cilmu nafsiga iyo cilmu tarbiya aad u yaqaana waana abiib dhakhtar caadi ah waa nin weyn oo ragga buldaanta muslimiinta lagu xisaabtamaa dabeedna waa loo geeyey inantiibu gaaru la faqay oo waxa weeyaan intuu hooyadeed ama habaryarteedka raaciyey qol la fadhiistay inankiina banaanka la fadhiistay inantii baa lagu uri waxaad ka cabanaysa sheeg inantii waxay tiri ma taqaanaa ninkayga wax wax ka hadal badnaa markaanu sheekaysanaynay ma jirin ilaa iyo mararka qaarkood telefoonka aan ka xidhan jirayoo aan is odhan jiray balaayadan yaa aamusiya maalin alamaantan guriga isugu nimi kiiba maaha u aamusa shib markaanu nin dee aamusan saan odhanaya way ti ama waa xanuunsanayaa soo daweeya ama guriga xaafadayda laygu celi isagii baa loo yeedhay sidii si leeg iska tag baaliyadii isagiina wuxuu ihi gabadhaas maratana gabadh farxaanada babela ka dhacday oo waxaan ku uri sheekada sheeka xariirtaa dee caadi aan ku ahayn ayay ahayd anaan maalintan guriga isugu niy tiiba maaha afkay xidhatay labiyo toban kunoo dollar buu hi ayaan aniga keliyii u diray si ay aniga telefoonna ay igula soo hadasho ugu isticmaasho inta iyadu ku shubatay iska dhaaf oo intaan anigu bixiyey haddama aragtaa sheek ninkii abiibka wuxu hi mataqaana ninkii tabiibka wuxu hi labadan qof ilina kumay dhicin lamana sixrin laakiin dhibka haysta ma idiin sheegaa wixii ay ka sheekayn lahaayeen way dhammaysteen buuhi wixii ay ka sheekayn lahaayeen ka sheekaysan lahaayeen oo nolosha ku wadi lahaayeen way dhammaysteen inankuna inanta baagarawnkeedii o dhan buu hayaa maalintay dhalatay ee garaadsatay ee ay raad qaaday ilaa maalintay gurigiisa timi waxay samaysay xaraf xaraf buu hayaa iska daayada xaafaddooda o dhan buu warkoodii hayaa softwareka ugu shubany softwareka ayuu ugu shubany iyaduna nafsa shay saasoo kale softwarekaay kaga qaadatay dee maskaxda meel bay leeda wax kaydisa moogta mar allaala markuu israau sheekee sheekada markuu bilaabay ilaa akhirkeeda dhammaystiraysa isagu markuu iyadu markuu israa sheekeena wixii ay sheegi lahayd intaanay afkeedaba kasoo dhammaan buu dhammaanteed isagu khalisaya de waxay ka sheekeeyeen buri markaa noloshuna dee noloshuna dee waa in wax la kala dhegaysto ayay ku roontay marka ha kala furine eh kala kaxeeya oo laba sano saddex sana ha kala maqnaadaan ama sanad iyo badhoo markay mid walba war akhbaar cusub ay kala ku sheekaystaan soo helaan isu keenay buuri tacliiq yar baan ku darsadayoo waxaan idhi yaa ka aamina inay telefoonkii ku wada hadlaan intay kala maqan yihiin ila kiiba joogeen marka walaalayaal wax aan ilaahay sharciyin waxaa laga dheefaa xishmad la-aan waxaa laga dheefaa dulqaad la-aan waxaa laga dheefaa xadkii oo qofku uu dhaafo hablaha muslimaadkaa waxaan ku waaninaya sidaad adigu iska dhigto ayaa dadka agtooda ka noqonaysa haddaad adigu iska dhigto silcad rakiisa silcad rakiisaad noqonaysa haddaad adigu iska dhigto qof qaaliya oo qiimo leh oo diintaada ku toosanna dee waxaad noqonaysaa dee qof qiimalead noqonaysa midna ogowo dee sharciga kuma bannaana saa maalin qura iyo habeen qura dee inaad u wada sheekayso ama aad sheeko guur ka wada gurto laba nine sharcigu wuxuu ku faray in dee aad hal qof haddii aad wax la dhammaysanayso la dhammaysato oo aanad laba mar mid laba laba mar keliya warkooda wada furin ragguna waa la mid shareecaduna aadaabba u yeeshay dadka guur kala doonaya walihaadaa walaalayaal ilaahay ha laga baqo dumarka muslimaadka ahi xishmadooda iyo xishoodkooda iyo xayaagooda ha ilaashadaan ilaahay ha ka baqaan dhallinyaro ilaahay ha ka baqdo fasaadka maantana lagu hayo ee facebookya leh ee whatsapp leh ee feebara leh ee iimo iyo i v s leh waxa weeyaan wax aynu asal iyo raatoonna u leenay maaha waa wax gaale soo dhoobdhoobtay dadka lagu basaasayo dadka lagu dhibayo diintoodii lagu fasahaadinayo iyaga akhlaaqdoodii duulimaad ku ah waa tuug kula yaalla oo aakhiradaadii duulimaad ku ah ilaaha laga baqo xishoodkii islaamnimada ha lagu dadaalo akhlaaqda tidan wanaagsan ha lagu dadaalo xadka sharcigaa in la ilaaliyo ha lagu dadaalo hablaha muslimaadka ay cifada iyo dhowrsanaanta ha ku dadaalaan ha ku dadaalaan xijaabka ilaahay uu faray naar waxay isaga dhigaan intaanay intaanay malakumoodku imanin malakumoodku hadduu yimaado cidna u nixi maayo inan ree inan reer akhniyaa ka dhalatay baan ahay iyo waxa weeyaan mid i jeceloo ii dhimanayaa jira ee nafta ha iga qaadin iyo waxaas malakumoodka agtiisa kama jirto cidna uma joojinayo saacadday geeri naftaadu timaado waa ay kaa dhammaanaysaa waxaanad ogaataa adduunya waa daaru balaa'in waa daaru imtixaanin waa daar laysku imtixaamayo waa daar lagu talagalay in lagu kala saaro muxsiniinta iyo mufsidiinta waa daar lagu talagalay in lagu kala saaro dadka intii ilaahay adeecda iyo inta ilaahay caasida waa daar lagu talagalay in lagu kala saaro dadka wixii ahlu janno noqonaya iyo waxay ahlu naar noqonaya waa daar lagu talagalay in lagu kala saaro dadka intii ilaahay amarkiisa u hogaansamaya iyo inta ilaahay amarkiisa ka hor imanaysa ee shaydaan daba dhaqaaqaysa ee xisbigiisa ka mid noqonaysa ee dabadeedna jahannama uu ku shubhayo rasuulkuna wuxuu sheegay dumaro isagoo nebi maxamed ah oo ummaddiisa dadka ummaddiisa ummaddiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam naftiisa uga naxariis badan oo ilaahay caza wajalla siduu sheegay alaqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim nebi maxamed wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam wahuwa saadiqu lmasduuq in aad ahlu naarka u badan tihiin ahlu naarkana dumar ugu badan yihiin sababtuna waxa weeye shaydaan bay ragga uga jilicsan yihiin shaydaan bay intooda badani raacaan iyo hawadooda shaydaan baa iyaga ku qadhaabta oo shabakadaha uu daadiyo ee uu rag ku halaago dumar baa ka mida nebi maxamed baana sheegay maa taraktu bacdii fitnatan hiya adaru cala arijaali min annisaai bu nebi calayhi salaatu wasalaam itaqu dunya wataqu nisa fa ina awala fitnati bani israa'iila kaanat fi nisaai bu nebi calayhi salaatu wasalaam rasuulkeennii calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay inaa ahlu naarka dadka ugu badan ee gelaya ay dumar yihiin naarta gelaya sababtuna waxa weeyaan macsiyada ayay ragga uga jilicsan yihiin walaalayaal naar wax isaga dhiga oo naar aynu wax isaga dhigno oo ilaahay aynu ka baqno oo aad ilaahay caza wajal aynu raaligelinno waxaan kuu sheegaya haddaad rabto ama nin ahaw ama gabadh ahawoo inaad sacaado iyo balaadho ku noolaato ilaahay raaligeli wallaahi ilaahay waxaad doonayso oo taamuu ku siinaya waxaad doonaysuu degdeguu ku siinaya arsaaq aad ku noolaatuu ilaahay ku siinaya ilaahay wuxuu ku siinayaa zawj saalixa ama zawjad saalixa markaad ilaahay ku adeecdo wixii uu ku faray aquulu hada waas'l allaha caza wajal an yakfir lanaa walakum subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk